الرحمن الرحيم أورك مدحديسي بسم الله الرحمن الرحيم أورك مدحديسي madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa xariga ka jiray wadada galgodoba oo markaasi dhowaanaha ooda laga qaadi doono furitaankeeda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee magaalada muqdisho kula kulmay ku-xigeenka koowaad ee qaramada midoobey u fadhiya dalka soomaaliya mas-uuliyiin ka tirtana dowlad goboleedka galmudugah ayaa daahuray mashruuc sanduuqa horumarineed caasimada maamulkaasi deeqa loogu talagalay in lagu kabo dhismaha wadada isku xirta hobyo iyo gaalkacyo oo lagu wareejiyey guddiga dib u dhiska wadadaasi wararka dibaddana waxaa ka mid ah lubnaan ayaa gashay xaalad murugaa kadib markii qarax weyn uu ka dhacay caasimada bayruud uu dilay ugu yaraan toddobaatan iyo siddeed qof halka dhaawacna uu ka badan yahay afar kun oo qof
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa xariga ka jiray wadada galdadob oo in muddo ah burbursanayd taasi oo dadaal fara badan lagu bixiyey lana filayo in dhowaan ay wax ka qabato dhibaatooyinka wadamaridda ee aagaasi cabdirashiid nuur ibraahim ayaa warkan noo soo diray
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi dani ayaa xariga ka jaray wadda cusub oo laga hirgeliyey degmada goldogob ee gobolkaasi mudug waddadana cusub oo laami ah dherarkeedunu yahay hal dhibic lix kilomitir waxa ay albowlo muhiim ah u noqonaysaa isu socodka bulshada degmadaas madaxweynaha ayaa bogaadiyey dadaalka mas-uuliyiinta dowladda oo kaashanaya hay-adda u s aid ee ku bixiyey in dhismahan wadadan sidii loogu talagalay u hirgeliyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa markii waddada xariga ka jaray ku dhex lugeeyey magaalada isagoona waqti la qaatay bulshada qeybeeda kala duwan waxauna ka xog wareystay xaaladda guud ee degmada iyo sida deegaanka uu soo gaaro adeega dowladnimada madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa kormeer ku tegay kaskamka tuurdibi oo ku yaala xuduudda soomaaliya iyo etoobiya oo dib u howlgelintiisu ay meel wanaagsan marayso taas oo wax badan ka bedeli doonto isu socodka dhinacyada soomaaliya iyo somalilan halkaas oo lagu hubin doono waxyaabaha iskaashiga dhinaca amniga iyo ganacsiga si weyn isaga kaashanayaan dowladda soomaaliya iyo etoobiya gobolka mudug waxaa ka socda laba mashruuc oo aada u waaweyn oo midna uu yahay kastamkan kan kalena uu yahay garacad oo labaduba ay yihiin labo ka qayb qaadan doona kobaca dhaqaalaha ee puntland iyo soomaaliya si gaarana saameyn ugu yeelan doona degaanada ay ku yaallaan iyo dadka degan waxaa iyadana ku jira mashruuca waddadii isku xidri lahayd oo iyadana isku tashi uu dhinacyada galdogob iyo dhinaca kaleba ka jiro laakiin iyadana qorshe ballaaran u baahan sidii loo heli lahaa waddo isku xirta kaabayaashaas dhaqaale dabcan mashruucan muddo ayaa la hindisayey muddo ayaa laga soo shaqaynayey laakiin xogta gaarka oo weliba aniga aan ogahay waxa weeye meeshii ugu dambayso gebagabada ahaa ayuu taagan yahay dowladda etoobiya hay-adihii khuseeye waa ay soo dirtay inta aan soo bixin wararkii ugu dambeeyey oo aan ogahay waxaa ka mid ah xataa dhaqaalihii dhinacooda hay-adahooda ay ku dhisi lahaayeen xataa way abruuf gareeyeen waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis maalmaha soo socda hay-adihii lasoo magacaabay keliya maahana dhismayaashooda iyo shaqadooda inay si active u bilaaban doonto annaga dhinaceenna waxaa laga rabaa in qorshihii hore oo ahaa hindise iyo inta badan waktiga badan wuxuu ku dhammay inay dowladda etoobiya iyaduna ay runtii dhinaceeda waxyaabihii looga baahnaa ay soo buuxiso dadaalkaa muddo dheer buu socday laakiin muddadii u dambaysay wakhti badan oo la geliyey cabdirashiid nuur ibraahim redio muqdisho
madaxweynaha koonfur galbeed ee dalka soomaaliya ayaa kulan ay si wada jir ah u wada qaateen ku-xigeenka koowaad ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay soomaaliya ayaa la sheegayaa in dhowr amuurood ay uga wada hadleen faadama daahir cadow ayaa warkan noo haysa
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay ku-xigeenka koowaad ee qaramada midoobay oo fadhiya soomaaliya sidoo kale kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahayay wakiilada dowladaha mareykanka iyo u k iyo sidoo kale kulankan waxaa ayaa ayaa sidoo kale mas-uuliyiin ay kulanka ugu qayb qaateen aaladda laysku arka ee aragga fog ujeedka kulanka ayaa ahay sidii xaaladaha ujeedka kulanka ayaa ahay sidii loo ilaalin lahaay xasiloonida guud ee dalka iyo sidoo loo wada shaqeyn lahaayay in doorashada dalka ay wakhtigeeda ku dhacdo kulan intii uu kulankani socday ayaa lasoo hadal qaaday natiijada kasoo baxday shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusumareeb ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleelada dalka oo looga hadlayay xaaladaha kala guurka ee dalka oo ay ugu weyn tahay arrinta doorashada ee dalka labada kun kowiyo labaatanka iyo labada kun iyo labaatanka
mas-uuliyiin ka tirsan dowlada goboleedka galmudugga ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay daah fureen sanduuq horumarineed ee caasimadda maamulkaasi oo ay ka qaybgalayaan ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo lagu fulinayo mashaariic horumareed ee galmudug maxamed deeq cabdimaxamed ayaa warbixintan noo haya
mashruucan oo ah sanduuqa horumarinta caasimadda galmudug ayaa la daafuray waxaana kasoo qayb galay ganacsato aqoon-yahano wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka magaalada dhuusamareebe ayaana soo qabanqaabiyey howshan waxaana diiradda lagu saarayey sidii magaalada dhuusamareebe loogu heli lahaa dhaqaale loogu daboolo baahiyaha ka jira uuna ugu horeeyo debdemis gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macali cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow ayaa faahfaahin ka bixiyey bilowga sanduuqa dhaqaale ururinta magaalada iyo sida howshan lagu jihayn karo iyadoona laga faa'iidaysanayo xoogga iyo xoolaha bulshada soomaaliyeed lana samaynayo isku tashi baahida ugu horreysa ee magaalada ayaana waxa ay tahay gaadiidka gurmadka ee ka hortaga musiibooyinka waxaan ku dhisi doonnaa isbitaallo waxaan ku dhisi doonnaa haddii ilaaha yidhaahdo iskuullo waxaan ku samayn doonnaa waxyaabo badan oo bulshada rayidka iyo qeybaha kala duwan oo bulshada muhiimad u leh laakiin waxaan rabnaa caawa inaan ku bilowno haddii ilaaha yidhaahdo santuuqan damdamis damdamisku sidaan ognahay maanta baahida koowaad oon haysata haddaan nahay dadweynaha caasimadda ku nool wey waxaad og tihiin maalin dhaweed halkaa dab baa ka kacay hanti badan baa ku burburtay maalin ka horreysay sidoo kale dab baa kacay hanti baa ku burburtay wax lagu damiya waa la waayay maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii loo soo celin lahaa adeegyadii bulshada aas-aasiga u ahaa ayna ugu horeeyaan jidad laga hirgeliyo gudaha magaalada dhuusamareeb iyo waxyaabihii la halmaala maxmed deeq cabdimaxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
jihayaha xilka ra-iisul wasaaraha ee dalka soomaaliya mahdi maxamed guleed qadar ayaa la wadaagay dhibaatadii ku dhacday dadka reer lubnaan qaraxii xalay ka dhacay magaalada bayruud faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya waryahayaga tarsan
sihayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo tacsida iyo tiiraanyada la wadaagaya muwaadiniinta iyo dowladda lubnaan ee la xiriira qaraxii shalay galab gelgelay magaalada caasimadda ee bayruud ayaa waxa uu qadka telefoonka kula xidhiiray ra-iisul wasaaraha waddankaasi xasan diyaaba waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya iyo shacabkeeduba ay garab taagan yihiin islamarkaana ay uga tacsiinayaan dhibka ka soo gaaray qaraxyadii isxigxigay ee shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee bayruud waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay murugada iyo naxdinta uu keenay qaraxaasi ay la qaybsanayso dowladda lubnaan islamarkaana ay garab taagan tahay iyadoo ixtiraamaysa xiriirka labada wadan ka dhexeeya iyo tan bini-aadannimo ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guureed khadar
waad mahadsantahay yaa atirsan deeqa loogu talagalay in lagu kaabo dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka hubyo iyo gaalkacyo ayaa lagu wareejiyey guddiga dibudhiska wadadaasi taasi oo wax badan ka tari doonta xiriirka wadooyinka u dhexeeya magaalooyinkaasi iyo faa'iidooyin ay ka gaadhaan dhinaca ganacsiga ee deegaanadaasi baasha cali xaashi ayaa noo warbixinaya
deeqdan oo ka koobneed shidaal iyo cunto ayaa guddiga dhismaha waddada gaalkacyo iyo hubyo waxaa gaarsiiyey ardayda sanadkan ka qalin jabisay dugsiga sare ee cabdulaahi ciise maxamuud ee ku yaala degmada gaalkacyo maamulaha dugsiga cabdulaahi ciise cabdiraxmaan maxamed iyo qaar ka tirsan ardayda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay bogaadinayaan shaqada guddiga gob ay u hayaan muwaadiniinta soomaaliyeed waddadii laga soo bilaabay hubyo ee la rabay in la gaarsiiyo ilaa gaalkacyo oo ay tahay maanta meesha ay marayso eelguule duuleedkeeda annagoo ah marka iskuulka cabdullaahi ciise waxaan garawsannay inaan soo booqanno wixii caawin ah oo aan ka geysan karno waddadaasna aan ka geysanno waxaan maanta waddada gob ugu deeqnay laba fuusta oo shidaal ah iyo toban kartoon oo timir ah laakiin taakuleenta inaan intaani in ka badan aan ka qayb qaadanno diyaar baa u nahay anaa ku hadlaya magaca iskuulka cabdullaahi ciise shaqada maanta qabanaysan waa shaqada anagu qaban lahayn daayeerta ahayn maanta adinkoo waayeelaa noo qabanaayo waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer waxaan halkan inaan waxa ugu nimid wax wax aad u badan maana keenin laakiinse waxay tahay dhiirigelin si ay bulshada u aragto oo uga soo qayb qaadato oo waddadan si mutadawaaca loo dhisaayo oo dhammaan isha bulshada reer galmudug cumar salaad cilmi oo ka tirsan golaha sare ee guddiga gob ayaa kaga mahadceliyey maamulka iyo ardada dugsiga cabdulaahi ciise doorkay ka qaateen u adeegida bulshada waxay xiiseynayaan maadaama ay dad wadaniya lagu soo barbaarin yihiin magaca cabdulaahi ciise sitaan inay dalka horumarka ka socda ay eegaan waddada aan soo eegaan muxuu indhahooda kusoo arkaan looga sheekayn ayay u yimaadeen haddana maanta waxay noo keeneen waxaanu ka guddoonnay toban kartoon oo timir ah iyo laba fuusto oo shidaal ah ayay noo keeneen maanta waxaan ku faanaynaa sharaf bay noo tahay inaad noo timaadeen waan ku farxaynaa inaad dhallinyaradii reer hoggaankii berrito isku diyaarinayay oo dhulkaan dhisi lahaa oo madax u noqon lahaa inaad tihiin ayaan u olaadanaynaa sababtaa u timaadeenna inay taas tahay ayaa filayaa beesha calxaashi raadyahay t v-ga qaranka hobyo
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qarax aad u xoogan oo ka dhacay dekedda magaalada bayruud ee caasimadda dalkaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhibaatooyin xoogan ay geysteen madaxweyne mishaar xunah ayaa sheegay in laba kun toddoba boqol iyo konton tan oo ah maadada amoniyumka oo si aan ammaan ahayn loogu keydiyey maqaasiin ama baqaaro ku yaala halkaasi muddo lix sannadood ah ay keentay dhibaatada ama masiibada halkaasi iyadu ka dhacday cisbitaalada ayaa waxaa buux dhaafiyey dhaawacyada waxaana qaraxa uu gebi ahaanba dhul ka dhigay dhismayaasha badan oo aagaasi iyagu ka dhowaa qaraxana ayaa ku soo beeqmay xilli xasaasi ah oo dalka lubnaan iyada oo dhaqaalo xumida ay taagan tahay iyo dhibaatooyinka ka jira cudurrada kala duwan ee caalamka ka dhacaya ee coronavirus-ka uu uga weynyahay wararku waxa ay sheegayaan in markaasi dhibaatadani ay ahayd mid caalami ah oo dad fara badanna ay ka xanuunsadeen oo tacsiyada ay soo direen maxkamadda ay go-aan ka gaarto dilkii ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi rafiiqa xiriiri ayaa la sheegay in dhibaatooyinkaasi ay xubin ka ahaayeen abaabulkiisa oo isagu uu geystay qaraxyo sidan uga horreeyey oo tanna ay la mid tahay dhibaatadaas mas-uuliyiinta lubnaan ayaa sheegaya in baaritaanada hordhaca ay tilmaamayaan in qaraxa uu ahaa shil oo aan si ula kac ah loo fulinin ama loo samaynin wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegaysaa in maadadaasi ammoniumka ay ahayd tan ugu weyn ee qaraxyada lagu kaydiyey baqaasiinkaasi ku yaalay dekedda wasaaradda waxa ay intaasi ku dartay in taasi ay habboonayd in taxadar badan laga muujiyo ra-iisul wasaare xasan tayiba ayaa qaraxa ku tilmaamay masiibo waxaana uu wacad ku maray in lagula xisaabtami doono kuwii mas-uulka ka ahaa arrintaasi waxaana uu ka hadlay dhibaatooyinka dhacay iyo sida ay u dhaceen iyo sida mustaqbalka loo maarayn doono dalka lubnaanna ayaa ka mid a meelaha ugu dhibaatada badan marka la eego caalamka sanadihii toddobaatameeyadii dabayaaqadida iyo sideetameeyadii xilligii uu madaxweyne ka ahaa amiin jumacil warki oo aad ka dhegaysanayseen redio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegaysatay saakan oo arbaca ah waa naga intaa kaalintii suugaanta ayaanu yara jaleecaynaa waxaa markana idinku soo maqan heestaan kudhigeeda uu yahay xildhibaan ma noqon karo heestaasi eriyadeeda waxaa hal abuuray allah u naxariistee maxamed nuur shareec oo hanaanka miisiga u dhacayana waa laxamiistihii weynaa axmed nuur jaango ha ku dhuuqayeen kooxda horseed ee xoogga dalka soomaaliyeed